insha allahu tacaala walaalayaal sidaan wada maqlaynay khudbada waxay ku saabsanayd zakada maadaama aan ku jirno sanadka bishii ugu horreysay muxaram soomaaliduna ay u taqaano zako waa un hadda bisha magaca waa un haleelayo hadday sanadkii dhammaaday unbaa lagu saka bixinayaa unaa lagu bixiye zakadu waxaa waaye laba arrin bay sabab ah labadaa arrin haddii la helo ama muxaram joog ama bil kala joog sakadii waa un kugu waajibaysaa labadaas arrin waxay tahay sanad xawl waxa la yidhaahdo inuu maalkan sanad uu gacantaada ku jiray milkiyadaada uu ku jiray iyo in nisaab uu gaaro sharcigu qadar buu u dejiyey qadarkaas ay sakadu ay ku goynayso hadduu qadarkaa ka yar yahay waxba lagaama rabo hadduu qadarkaas gaarana waxaa lagaa rabaa wax yar oo sharcigu uu kuu qoondeeyey marka insha allahu tacaala khudbada sidaan wada maqlayna waxay ka hadlaysay sakada sakaduna sidaan ognahay waa waaxid min arkaan alislaam waa rugni ka mid ah tiirarka islaamka bal waa rugniga saddexaad xadiiskii cabdullaahi bin cumar uu warinayey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna maxamadan rasuululah waa midka ugu horeeya wa iqaami asalaa waa midka labaad wa iitaa'i azakaa midka saddexaad marka ilaahay maal hadduu ku siiyey waxaa lagugu waajibiyey zako sakadana wax badan ma ahan waa wax yaroo bixi lagu yidhi oo la siinayo dadka mutaystay sakada marka sakada horta waxay ka waajibto waxaa ugu horeeya kow xoolaha la yidhahda nicmooleyda geela iyo ariga iyo lo-da mawaashi baa la yidhaahdaa xoolahaas sakada way ka waajibtaa waxay kaloo ka waajibtaa waxa la yidhaahdo curuudu tijaara badeecada ganacsiga ganacsi haddii aada leedahay ganacsigaagu ha yaraado ha bato hadduu sanad soo aada haysid qadarkii uu ku sakayar uu gaaro waxaa weeye isagana waa sakadiisi waa lagaa rabaa dadku waxyaalo badan ah marka jahli iyo madax adeegnimo isugu darmatay dadka qaybo ka mid oo waxyaalo badan ganacsi markii la yidhaahdo dadku waxay u qabaan inay tahay dukaan iyo baqaar kuu furan keliya wax kasta oo ganacsiya oo aad ka ganacsanaysid guri guryo ha ahaato dhul ha ahaato dukaan ha ahaato waxaa waaya sakadu way way soo gelaysaa dhulalkan meelaha dadku isaga wada buuxo lagu leeyahay waa la bararinayaa oo qofku inuu inuu degana uusan u gadanin inuu dhistana uusan u gadanin ee u gatay inuu maanta intuu lacagtiisa gashto biri markii lacag ugu korarto uu sii gato waxay soo gelaysaa tijaaray soo gelaysaa haddaba sanad ka soo wareego sakadiisa waa lagaa rabaa waxayna ku sakagooyaan wixii lacagah ama tijaaradaas oo iyana la qaymaynayo wixii lacag lagu qaymanayo tijaaradaas iyo lacagtiiya waxay ku sakagooyaan siddeetan iyo shan garaam oo dahaba lacagtooda siddeetan iyo shan garaam waa wax sahlan suuq maanta haddaad tagtid halka garaam waa konton iyo sagaal konton iyo sideed lixdan meelahaasu joogaa siddeetan iyo shan garaam ku dhufo marka intuu kuu noqdo intaas haddii dhulkaagu joogo ama dukaankaaga lacagtiis ay joogto ama lacag intaa dhan aada haysatid sanadna uu ka soo wareego zakaa lagaa rabaa sakada lagaa rabo wax badan ma aha rubculcushri bixiyaa lagu yidhi aad buu sharcigu loogu naxariis rubculcushri maxay tahay waa maalkii ilaahay ku siiyey waxaad u qaybinaysaa toban meelood markuu sakada hadduu gaaro siddeetan iyo shan garaam lacagtooda kale uu gaaro waxaad u qaybinaysaa toban meel toban meel markaad u qaybisid tobankaas meel meel ka mid ah baa waxaa usii qaybinaysaa afar afartaas mid ka mid aa bixinaysaa afartaas mid ka mid aa bixinaysaa haddaan tusaalayno kun doolar ka soo qabo kun doolar maxaa u cushuro toban meelood u qaybi waa boqol doolar boqol doolar waxaa u qaybisaa afar meelood waa shan iyo labaatan kunkii doolar waxaa lagaa rabaa shan iyo labaatan doolar sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan doolarna adaa qaadanayo marka waa waxsaa u sahlan waxaa kaloo sakada ay ka waajibtaa waa zuruucda iyo imaarta waxa la yidhaahdo sida gelaydii masagadii qamadigii waxyaalahaas iyo timirtii iyo zabiibkii iyo waxyaalaha sakada ka waajibtaa marka dadku intooda badan marka xeelaysi waxa la yidhahdana dadku way sameeyaanoo sharcigu uusan ku bannaanayn sakada ilaahay cidda la siinayo isagaa sheegay waxaa aduu gacantaada ku samaysanaysa maaha dad la siinayo dad aan la siinayna kala jira sideed sifi oo ilaah aayadiisa qur-aankaa ku sheega horta marka hore sakada dadka aan bixinayn ilaahay markuu ka hadlayay muxuu yidhi waaladiina yaknisuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaah fabashirhum bicadaabin aliim kuwa maalka kaydaysanaya dahabka iyo fidada hadda waagaasa la isticmaali jiray hadda booskeeda iyo lacagahan kalaha ku jire doolarka kuwa kaydaysanaya oo aan zakada ka bixinayn waxaad ugu bishaaraysaa buu yidhi allah subxaana wa tacaala cadaab daran ugu bishaareen nabiguna muxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam xadiiskii khudbada ku jiray qofka ilaahay hadduu maal siiyo maalkiisana sakada uu ka bixin waayo qiyaamaha markii la tago waxaa neefkii loo maalkii ah waxaa loo soo suuraynayaa sidii wan duqoobay oo geesa leh wankii a qoorta loo saarayaa geesihiisu marna wuxuu ka gelinayaa daankaas marna wuxuu ka gelinayaa daankaas uu saa ugu jeexaya daankaa markuu geliyo saa ugu jeexo intuu daanka kale ku maqan yahay kan sidiisii soo noqonaya kan intuu ku maqan yahay kan kale sidiisii kale soo noqonaya saasaa lagu cadaabaya markaasuu wuxuu leeyahay wankii ilaahay maalka ka soo suuraya hadlaya wuxuu leeyahay ana maaluka ana kanzuk anigu waxaan ahay maalkaagii waxaan ahay kaydkaagii waxaan ahay maalkaagii fuqarada inaad wax ka siisadoo aad wax ka bixiso aad diiday baan ahay ilaa xisaabta intay ka dhammaanaysa saas ku jiraya markaa dhow xisaabta dhammaato buu ilaahay meeshu ugu talagalay oo aadayaaba marka sideed sinfi ayaa aayadda qur-aanka noo sheegtay sakada weliba waxaa la adeegsaday aadaat alxasri inamaa buu yidhi ilaahay inama sadaqaatu sadaqada waxay unu sugnaatay keliya oo la siin karaa ay ku kooban tahay lilfuqaraa'i dadka faqiiriinta walmasaakiin masaakiinta wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubum wa fi riqaabi wاlqaarimiina wa fii sabiili lah wabni sabiil dadkaas marka ilaahay sideedda uu ku sheegay qayb waa la helayaa maanta qaybna lama helayo faku riqaab waxaa la yidhahdaa dad addoommaayoo raba inay xoroobaan oo la mukaatabeeyo qoortooda furanaya maanta lama helayo fuqarada masaakiinta iyo dadka deymaysan iyo dadka qof musaafira oo safa oo kharashkii ka go-ay haddaa aragtid ayadana waa siinaysaa faqiir marka maxaa la yidhahdaa ama maskiin labadaasa hadda ugu badan oo sakada la siiyaayo faqiir waxaa la yidhaahdaa waa qof tusaale ahaan maantay waxaa ku filan toban doolar baa asaga baahidiisa kafaysa tobankii doolar wuxuu heli karaa shan doolar ama afar doolar maxaa ka maqan kala bar ama ka badanaa ka maqan qofkaas waxaa la yidhahdaa faqiir miskiinna waxaa la yidhahdaa tusaalaha qofkii maanta waxaa ku filan toban doolar wuxuu heli karaa lix doolar toddoba doolar siddeed doolar uu heli karaa ma ma u dhammaystirna tobankii doolar kaasna miskiin baa la yidhahdaa dadkaas marka sakada ayaa la siinaya dadkaas ayaa la siinaya dadaa waxay sameeyaan sida xoolaaleyduba ha u badatee waxa la yidhaahdo tajamuc iyo tafaruq markii sekadu soo dhowaato bay xeeladaysta samaynayaan laba ninaa waxaa isugu jiray labaatan iyo labaatan ariya afartan ariyaa isugu jiray afartankii arigaa markii sekada soo dhowaatay wuxuu lehay niyow neefkii sekadaas uusan nuugu waajibin adna labaatankaaga la bax annaba labaatankaygaa la baxaya dadkii sekada aruurinaya hadhow markay dhammaato waqtigii la dhaafo hadhow haddana isku darsanayna ilaahay maa la khiyaana ma xaaraam waay saasna zaka kaaga harimayso midda taas waxaa la yidhahdaa tafaruq mid kale waxaa jira tajamuc la yidhaahdo oo maxay tahay afar nin baa waxaa haystaa ninkii baa afartan ariya afartan ariya nin walba markuu haysta afartan nin walba maxaa laga rabaa neef zaka baa laga rabaa markii sanadkii soo dhowaado sakada ay waajibi rabto ee wuxuu leeyahay niyo afartanka iyaga afarteennu aan isku darsanno haddii la isku daro maxay noqonayaan afar afartanaad boqol iyo labaatan ay noqonayaan saddex afartanaad saddex afartanaad haddii la isku daro boqol iyo labaatan ay noqonayaan boqol iyo labaatan markii hal neef aa zakaha ka waajibaysa boqol labaatan iyo kow markuu gaaraa laba neef bixinaysa marka waxay leedahay intii afar saddexdeena min hal neef nala ka qaadi lahaa aan isku darsanno aan hal neef bixinna hadhow neefkaas waa qaybsanaynaa ilahay lama khiyaara taasna waa xaaraam ganacsigii kale haddii sidoo kale loo galana asna waa xaaraam qofaa wuxuu samaynaya maalkiisii markii sanadkii soo dhow yahay uu maalkiisii oo dhan buu ka dhexbaxayaa wuu gadayaa si uusan zakadu aysan uu baalkiyoobin oo wax kaluu ku samaynaya hadhow haddana wuxuu leeyahy dib aan usoo ceshanaya waxaas xeelaysigaas iyo magaysigaasna ma bannaana zakadu ilaahay baa lagu waajibiyey waxaan kusoo gabagabaynaya hadda ka hor xilligii nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa dhacday nin baa wuxuu yidhi nabiga wuxuu ku yidhi nabi allow ii ducee ilaah inuu maal isiiyo saa waxaa yidhi waray maal kama bixi kartida iska daa nabi allow xaqiisa waan gudayaa masaakiintana waan ka kaalmaynayaayo igu ducee ilaah inuu isiiyo waa loo duceeyey neef neef buu helay arya ilaah u barakee buu yidhi neefkii wax yar markay joogtay waa bulaash ninku marka wuxuu ahaa nin khayrka jecel masa- masaajidka ku xihan shanta salaadood jamaacadooda aysan gefin masaajidka agtiisa degan aan wax kala qabanin buu ahaa neefkiiyaa u bulaalay oo u batay xoogaha markuu u batay wuxuu yidhi magaalada dhexdeeda arigaa laguma hayn karee aan magaalada geeskeeda aan geeyi magaaladu ka saaray meel magaalada geeskeeda buu geeyey magaalada geeskeeda markuu geeyey jamaacadii waa ka soo gaari waaye jimcada basuu yimaadaa maalinta jumcada jamaacadii shan tilood waa ka soo gaari waaye ariga haddana waa sii batay markuu sii batay wallahi wuxuu yidhi arigaa magaalo agtiisa laguma hayn karee waa fogeeyo baadiyuhu ula baxay jama- jimcadiina waa ka go-ay jamacadana markuu go ariga baadiyaha uu geeyey sakadii xilligii sakada markii la gaaray baa waxa u yimid dadkii nebiga calayh salaatu wasalaam soo dirayoo sakada aruurinayay wuu u soo diiday sakadii awalla muxuu lahaa zake iska dhaafe masaakiintaan ka caawinaya kha- waddada saxdaa baan ku bixinaya ah markaasaa waxaa ku soo degtay aayadda qur-aanka ilaahay wa minhu man caahada allaha lain aataana min fadlihi lanasadaqana walnakunna min asaalixiin ilaa aayada aakhirkeeda faacaqabahu nifaaqan fii quluubi inuu nifaaq ku dhaca qofkaas qalbigiisa oo iimaankiisii dhimaa uu tegey oo aayadda qur-aanka lagu sheegay ninkii marka nebiga calayh salatu salaam markuu wafaado adduunka uga tegey abubakaro u yimid abubakaroo wuxuu yidhi maalka sakadiisa waa kana iga qabo wuxuu yidhi eh, wax nebi maxamed diiday ninka marka caaisha ku sutay ayaa u joogtay nebigu u yimid waa laga diiday markuu dhintay ah, wuxuu u yimid abubakar wuxuu yidhi nebi maxamed wuxuu diiday miya anugu qaadaya kaama qaadayuu yidhi abubakar markuu dhintay haddana wuxuu u yimid cumar bin khadaab wuxuu yidhi nebi maxamed iyo abubakar sidiiq waxay diideen miyaan kaa qaadaya anugu kaama qaadayo xilligii cusmaan buu u yimid cusmaan haddana asna waa ka diiday sidii waa isagoo shallaytoonaya oo ku dhintay nifaaqnimadii marka xadiiskuna waa tuu ahaa dadka waxaa ka mid ah qof haddaan maal siiyo aan aan qani ka dhigana ku kufrinaya haddaan faqiir ka dhigana ku kufrinaya ma qofka meeshu maslaxadiisa ugu jirto allihii abuuray subxaana wa tacaala baa garanaya marka ilaahay haddaad maal weydiisanaysid oo hadda qalbigaaga ay ku jirto inaad hadhow maalkaas xaqiisa aad gudanaysid birri waxaa noqon doonta lama og haddii xataa maal xalaala lagu siiyo oo xaqiisa aad ka gudatid dadka fuqarada ah iyo dadka aqniyada ah shan boqol oo sanoay na- jannada ku kala horeeyaan baa leh shan boqol oo sano dadka fuqarada ah markay jannada ku jiraan dadka faqi- eh, eh, aqniyada ah markaas ka bacdi ciddii ilaahay u qoray ay gelayaan waxaasna maxaa haysta xisaabkiibaa haysta ya xadiis nebigu muxuu ah qofka eh, laa yasaalu qadamaa cabdi addoonku kama zuuliya ilahay hortiinuu taagan yahay ilaa laga weydiiya afar waxyaalood afartaa waxyaalood maxaa ka mid ah wa can maalihi min ayna aktasab wa min ayna anfaq maalkiisii meesha uu ka keenay iyo meeshuu ku bixiyey marka insha allahu tacaala waxaan shaqaysanayno iyo waxaan raadinayno horta kow xalaalnimadkooda aan raadino ilaahayna aan weydiisano dariiqa saada nagu gulo xaqa lagu leeyahay xaqa masaakiinta xaqa raada ku leeyahayna aan ka gudano baarakum allahu fiikum kelmaddeeda intaasan kusoo gaabinaya wassalaamu calaykum waraxmat ullah